وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Bende muasker Munazzam munazzam Mutalasker Asker sinas par Kamla ka ghar Sam'ana ata'na Falambo safar Sam'ana ata'na wasaaradda difaaca imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo bandhigtay mucaskar ay ku qalinjibinayeen dufcada laba boqoliyo koowaad ee guutada loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah sayfullaahi almasluul khaalid bin waliid dufcadan qalinjibinaysa ayaa iskugu jirta qaybo kala duwan oo koox waliba loo diyaariyey muhiimad gooni ah oo ka mid ah mahaamta kala duwan ee ciidamada muuqaalka oo la daawan karo qadar soddon daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigayaa dufcadan cusub ee ka tirsan guutada khaalid bin waliid oo ku jirta howlaheeda tababar iyo iyada oo sameynayso bandhig caskari kadib markii loo soo xiray tababarka ay muddo u xareysnaayeen tababar ciidan marka laga hadlayo waxaa ugu horeeyo jirdhiska muuqaalka ayaa ku bilaabanaya ciidankan oo qaadanaya duruus kala duwan oo ku saabsan jirdhiska waana ciidan loo diyaariyey duruuf waliba in uu la falgalo cimilada adagna uu la tacaamulo muuqaalka cusub ee ay baahisay wasaaradda difaaca ee xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo bandhigaya dufcada cusub ee mucaskarka loo soo xiray oo qaadanaysa qaybaha kala duwan ee funuunta jirdhiska sida riyaadada iyo qaadista waxyaabaha culus sidoo kale waxa uu muuqaalka soo bandhigayaa ciidamada xukuumadda islaamiga ah oo si wadajir ah loo barayo dabaasha iyo inay ka gudbaan culeysyada soo wajihi kara xilliyada ay ku dagaalamayaan dhulalka hoodka ah dooxooyinka biyomareennada ah iyo magaalooyinka waaweyn goobta ay ka dhaceyso xafladda qalinjibinta dufcadan cusub ee ka mid noqonaysa ciidamada xukuumadda islaamiga ah waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda islaamiga ah kuwaas oo iyagana la khitaabay ciidankan tababarka loo soo xiray ciidankan ayaa ku qalabaysan noocyada kala duwan ee hubka waxa ayna soo bandhigeen dhoolatus militari oo cajiib ah
فکری جوړښتونه ځوانان لوی قدم انداخ بصیرا درات مسلم د تورو وهم کې فوجان منسجم
qaar ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee uu maraykanku kaga cararay dalka afghanistan islamarkaana ay la wareegeen mujaahidiinta ayay sidoo kale tababarka ku qaadanayeen ciidamada imaaradda islaamiga ah ee afghanistan shiishka ama toogta oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay inuu iska sugo askariga mujaahidka ah ayaa sidoo kale mucaskarka lagu barayaa ciidamada cusub ee qalinjibiyey دستان زمات هر چا پدر سرنی جات فریق تے د دین پر خمر دلتا غگ هلتا زور تیار زرور سکنی هوایی لری ټول هنر
waxaa isdaarka ku laran codadka mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan kuwaas oo kelimaad tawjiihin ah u jeedinaya ciidanka islaamiga ah ee sida raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ah mowlabi maxamed yacquub mujaahid oo ah wasiirka difaaca ee xukuumadda islaamiga ah kaas oo ka hadlay ahmiyadda ramyiga iyo booska uu u joogo islaamka تبرك مفارقة
نبي عليه السلام قلنا وجدت يا رسول الله قوتنا مراد شيء شيء وتجور كما شو التياري ورتوكم نبي عليه السلام صراحة فرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يخلق أباه وصي دي قوتنا مراد الرمي ده دي قوتنا مراد سهم ده دي قوتنا مراد نشانه بازی ده تیر دی کمان دی دغه زمانه دی اوس زمانه قوت کلاشینکوف دی زیړکای دا راکټ دی بارود دی دا قوت دی
bil waliba waxa ay imaarada islaamiga ah ee afghanistan soo saartaa ciidamo cusub oo ka qalinjibiya mucaskaraadka xukuumadda islaamiga ah kuwaas oo ku biiraya mujaahidiinta u taagan difaaca iyo ku dhaqanka shareecada islaamka imaarada islaamiga ah ayaa sanadkii labada kun kow iyo labaatanka si buuxda oo la wareegtay guud ahaan dalka afghanistan wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa dalkan u bilowday horumar dhinac weliba ah oo ay ku tallaabsadeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalkaas ku dhaqanka sharciga islaamka ah ayaa si dhammaystiran looga hirgeliyey gobollada kala duwan ee dalka afghanistan arrinkaasi oo ay ka caroodeen dowladaha reer galbeedka iyagoo had iyo jeer ku dadaalaya dhaleecaynta nidaamkan islaamiga ah ee dalkaasi ka cortay xukuumadda islaamiga ah ee kaabul ayaa dalka ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo ay ku baxeen balaayiin dollar waxaana ka mid ah dhismaha warshado waaweyn kanaalo muhiim u ah nolosha dadka iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaale ee bulshada tan iyo markii ciidanka shisheeye waddanka laga xoreeyey ayuu maamulka islaamiga ah ee waddanka ka hanaqaaday dadaal dheeri ah oogu jiray sidii bulshada muslimka ah dhan waliba uga xoroobi lahayd dumarka ku dhaqan magaalooyinka ay ka mid yihiin kaabul ayaa laga xoreeyey qaawanaanta waxaana loo jiheeyey dhanka xijaabka iyo dhowrsanaanta ragga ayaa laga xoreeyey isticmaalka mukhaadaraadka waxaana loo jiheeyey dhanka quudashada xalaasha hay-adda faridda macruufka iyo reebidda munkarka ayaa shaqadeeda wadata ciidamada xisbada ayaa sugaya ammaanka dadka muslimiinta iyagoona la dagaalamaya dhammaan mukhaadaraadka iyo kooxaha burcadda ah dhammaan wasaaradaha imaarada islaamiga ah ayaa shaqo fiican qabtay waxayna dhammaantood ka shaqaynayeen sidii ay ummadda muslimka ah dhan waliba xor oga noqon lahayd wacyiga bulshada ee ku dhisnaa in aysan nolol wanaagsan gaari karin iyagoo aan taageero ka helayn hay-adaha reer galbeedka ayaana gebi ahaanba meesha ka baxay